faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon waxgaradka magaalada buuloberde oo rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaaro khilaaf dhanka maamulka ee ka jira magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan qaar ka mid a madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo wakiilo ka socda beesha caalamka oo kulan looga soo horjeedo dowladda soomaaliya ku yeelan doona maanta magaalada garowe dowladda soomaaliya oo looga digay inay garab siiso dowladaha iiraan iyo maraykanka oo hadda u dhexeeya khilaaf xooggan puntland oo dhakhaatiir u dirtay deegaanka saxdheer oo uu ka dilaacay cudur aan la aqoon waxa uu yahay qorshe lagula dagaalamaya ayaxa oo dhibaato badan ku haya deegaanada galmudug oo ka bilowday deegaano hoostaga degmada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug faahfaahino ka soo baxaya weerar mar kale al-shabaab ku qaadeen saldhigga ay leeyihiin ciidamada waddanka kenya iyo ciidamada dowladda oo howlgal qorshaysan ka fuliya deegaano hoos yimaada degmada marke ee gobolka shabeellada hoose intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door koran warka duur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha koowaad warkaasoo dhammaystiran waxaa inoo haysa waryahayaga faa'iiso xasan shariif mahadsanis sharmaake dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan aynu ku bilownay waxgaradka magaalada buuloberde ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaaro khilaafka dhanka maamulka ee ka jira magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan xasan maxamed axmed ayaa faahfaahinay maalinta shalay ahayd ayay ahayd markii uu gaaray madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed u dhexaysa dadka deegaanka iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle in ka badan labaatan beri waxaa magaalada buuloberde gobolka hiiraan ee hirshabelle ku sugan wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali caadle waxaana uu kulamo ula qaadanaya waxgaradka deegaankaasi si loo dhameeya khilaafka udhexeema wasaaradiisa si loo dhameeya khilaafka u dhexeeya wasaaradiisa iyo waxgaradka magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle khilaafkaas oo salka ku hayay dhisay la-aanta golaha deegaanka iyo joojinta magacaabista maamulka deegaanka buuloberde gobolka hiiraan ee hirshabelle madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare oo shala gaaray magaaladaasi waxa uu sheegay in isaga maamulkiis ay ku fashilmeen in la qanciyo waxgaradka magaalada bluebird ay ka qabaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi waxayna sheegeen in arrintaas ay tahay dhibaato usoo hoyatay hirshabelle waxgaradka magaalada bluebird ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in la dhambeeyo khilaafka u dhexeeya maamulka hirshabelle iyo waxgaradka magaalada bluebird ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle nabadoon cali cumar qaasaweyne oo ah afyaanka dhaqanka magaalada bluebird ee gobolka hiiraan ee hirshabelle oo la hadla radio cidaado waxauu sheegay in imaantika madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ay timid kadib markii wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi isku faham waayeen qaar ka mid qodobadii laga wada hadlayay oo ayna sheegeen in arrintaas ay tahay inuu yimaado maxamed cabdi waare magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle deegaamayntii aan ku ballanay oo aan isku axdigelinoon ku ballanana sideedii ay u socoto wixii ka dambeeyana aan far la saarin intaasaan ka wada hadalnay ma garan afar iyo saddex jeer shan jeer baan isku noqonnay annagu waxaan nidhi maalintii aada ballanteen oo tiriheen wax dabool laydiin soo magacaabayaa ma jiraan waxaan keenaynaa maamul arrinkaan ku ballanay ka dambeeyo iyo maamul keeni maysiin horaan u dhaqaaqna intaa keliyaa la isku haysanaa waa garta marka maxuu aqbali weyseen dalabka wasiirka maadaama intaas in la joogay oo adeer aabbahaa ninkii aamini waadhiga kuma aamino baa la yidhi ballan baan qaadanay oo axti bay galeen way dhaarteen annaguna dhaartii baan aamino wixii ka sokeena waana deeqi waayeenoo wa wax ka bedela waa la deeqi waaye arrinku marka annaguna waxaan ku haynaa war dawladu waa tii ballan laheed waa tii dikarictacad laheed waa tii dulqaad laheed dulqaadkii ha laydinka helo waxaana la rabaa dadweynaha aragtidiisa in loo tanasulo asaga la ilaaliyo saasaa laga rabaa ma garat adeer maamulanan annagu degmadu aysan ongoleyn oo aan ballankii ku jirin ayay gadaal ka keeneen annaguna waxaan idhi waraalli ahaada ballankeena kuma jirin waxaad tihiin maamulkeena idin diidi mayno ka tanasula wixii waktigaan ballanay wixii ka dambeeyey ka tanasula aan hore u soconno ku magac yeesha idama diidanin ummaddu waxay rabto halku ku jiraa ma garata aburis waxa waaye dhibaato badan oon hadba meel ka baxtoon la daaweyn karin oo lagu kala fogaado caburis keenaa madaxweynaha ka sugi mayna caburis hadduu hadda caburis keenane waxaan leenahay wax daawa xumo keenayo waaye waxaanse ka sugaynaa in hore loo socdo ballankana la fuliyo intaasaan ka sugaynaa isagana dhowanahan waxaa magaalada bluebird ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle ka taagneed xiisad u dhexaysa waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle faahfaahino ayaa ka soo baxaya weerar mar kale al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada kenya maxamed aadan karaamo ayaa sii dheeraynaya wararka laga helayo gobolka jubbad hoose ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada waddanka kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyo weerarka kadib ayaa waxaa halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaare kala duwan kaasi oo socday in ka baran saacad sida ay sheegeen dad ku sugan deegaankaasi kaasi oo dhexmaray ciidamada waddanka kenya iyo xarakada al-shabaab si rasmi ah looma oga khasaaraha guud ee labada dhinac kaasi oo gaaray dagaalkaasi oo xalay dhacay saqdii dhexe waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamada waddanka kenya ay wadaan dhaqdhaqaaqa ciidan weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamada waddanka kenya ee deegaanka kulbiyo ee gobolka jubbada hoose ayaa ku soo aadaya afar iyo labaatan saac kadib markii al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen xirada simba ee gobolka laamu ee waddankaasi kenya halkaasi oo saldhig ay ku lahaayeen ciidamada cirka dalalka maraykanka iyo kenya ciidamada dowladda ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada degmada marka ee gobolka shabeellada hoose sharmaako maxamed maxmuud ayaa sii dheerayna ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose howlgalka ay ciidamada waxay si gaara uga sameeyeen deegaanka ceelsaniini iyo deegaano kale oo hoostaga magaalada marka waxaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo taliyaha guutada koowaad ee ciidanka dhulka soomaaliya korneyl xasan maxamed abuukar oo hogaaminayay howlgalka ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan howlgalkaasi inay deegaano dhowr ah uga saaraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha ma sheegay inay dad ku qabteen howlgalka balse waxa uu sheegay inuu ahaa mid ay ku xaqiijinaya amniga tuulooyin dhowr ah oo ku dhowdhow magaalada marka oo xarunta gobolka shabeellada hoose ugu dambeyn waxa uu sheegay in howlgallada ay ahaan doonaan kuwa si joogto ah uga sameeyaan deegaanada kala duwan ee gobolka shabeellada hoose si al-shabaab looga saaro deegaanadaasi deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab dagaaladaas soo geystay khasaare kala duwan qorshe lagula dagaalamayo ayaca oo dhibaato ba'an ku haya deegaanada galmudug ayaa ka bilowday deegaano hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug faahfaahinta qodobkan waxaa sii anba qaaday haashim wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ka bilaabeen qorshe lagula dagaalamayo ayaxa ayaxa ayaa waxa uu ku degay beero badan oo ku yaala gobolka galmudug isaga oo xaalufiyo dalagyo kala duwan oo lagu beeray sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug howsha lagula dagaalamayo ayaxa ayaa waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya duqa degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi gar waxaana fulinaya shaqaale si gaara loo tababaray ayaxa ayaa waxa uu dhibaato badan ku hayaa beeraleyda ku nool deegaano ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyada oo dadba sidii ay doonaan ay ula dagaalamaan dowladda soomaaliya ayaa looga digay in ay garab siiso dowladaha iiraan iyo maraykanka oo haatan uu u dhexeeyo khilaaf xoogan cabdiqadar cabdiraxiin aadan ayaa sii dheeraynaya xilli meeshii wuxuu meed uu taagan yahay khilaafkaas oo kala dhex galay dowladaha iiraan iyo maraykanka ayaa hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda dalka iiraan ay doonayso in ay u aarguddo sargaalkii sare oo ka tirsanaa ciidamada milatariga iiraan oo maraykanka uu ku dilay qeybo ka mid ah dalka ciraaq dowladda dalka iiraan ayaa la sheegay inay adeegsan doonto xeelado badan oo ay ka mid tahay in kooxaha islaamiyiinta ah ee ka dagaalamaa dunida inteeda kale ay u adeegsato inay beegsadaan danaha reer galbeedka ama safaaradaha halkaasi ku yaala wadamada isha gaarkaa lagu hayo waxaa ka mid a soomaaliya oo al-shabaab in muddo ay ka dagaalamayaan khuburada u dhunduleelo arrimaha ciidamada iyo sidoo kale amniga ayaa waxay qabaan in dowladda dalka iiraan laga yaabo inay garab buuxda siiso al-shabaab dabadeetna al-shabaabku ay weeraraan fariisimaha ay maraykanka ku leeyihiin xerada belidoogle iyo sidoo kale gudaha magaalada tan muqdisho gaar ahaana xerada xalane oo maraykanku saaxiibo badan iyo safaaradaba uu ku leeyahay rofesor cabdiraxmaan daqare oo waraysi gaara siiyey raadiyo cadaada xafiiskeeda magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay islamarkaana ugu baaqay dowladda federaalk ah ee soomaaliya inaysan garab siinin dhinacyada ku hardamaya bariga dhexe waxa uu sheegay inaysan dan ugu jirin soomaalida inay mid uun garab istaagaan
khilaafka weyn ee ku salaysan wejiyada badan ee bariga dhexe ka jira saameyn wuu inagu yeelan karaa laakiin waxaa laga rabaa shacbiga soomaaliyeed iyo siyaasiyiintiisa ee talada haysa wax kasta oo xasaasiyada oo inay iska ilaaliyaan ba loo baahan yahay marka waxaan isleeyahay sacuudina anigu shaksiyan saaxiib uma arko eraanna saaxiib uma arko mar hadday sidaa tahay sababaana ugu kala hiilinana anigu ma arko markaa haddee mawqifka shacbiga soomaaliyeedna inuu caddaado waa muhim caddaantan bimacnaa maaha in mid ka meel lala safto laakiin maadaama labaduba ay mixaabin nagu hayaan waxaa wanaagsan inaanan kaba hadlin loo jawaabin inaan sacuudi lala safanin inaan eraan lala safanin annaga teeni baan haystaa siyaasadeenna arrimaha gudahaan maamullaan hay iyo amnigeeni marka doolasigeenna arrimaha gudaha si aan dab loogu shidin soorta tiri mid ka mida dalalkaas haya haddaan u heelino dalka kalaa faraha kala soo gelaya marka biyo waa la iska moosaa marka waxaa anigu ila wanaagsan oon kula talinayaa siyaasiyiinta wadanka iyo shacbigaba arrintaa inayna faraha la gelin si kastaba ha ahaatee lama ogo xaalku meesha uu ku dambeyn doono iyo sidoo kale sida ay dowladda dalka iiraan galaangal ugu yeelan doonto arrimaha soomaaliya soomaaliya hadda ma aha dowlad buuxda oo hadda iska celin karta ama dhinac iskaga riixi karta haddii ay mid uun la safato dowladaha hadda isku haya bariga dhexe balse khubaradu hadda waxay ka digayaan in soomaaliya ay ka aamusto haddii lacalaba loo soo bandhigo qorshaha ah in ay kala taageen labadaasi dowladood si kastaba ha ahaatee waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in madaxda ugu sarreysa dalka ay ka baaraandegayaan sidii ay garab u siin lahaayeen dowladda dalka maraykanka cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadio wacdaado magaalada muqdisho qaar ka mid ah madaxda xubnaha ka ah dowlada federaalk soomaaliya iyo wakiilo ka socda beesha caalamka ayaa kulamo looga soo horjeedo dowlada federaalk soomaaliya waxay ku yeelanayaan maanta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland faahfaahinta qodobkan waxaa sii dheereynaya markale xasan axmed maxmed madaxweynayaasha galmudug iyo jubbaland ayaa maanta lagu wadanaa gaaraan magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland aana caasimada puntland sidaynoo xaqiijin ilaa walaadyo lagu kalsoonaan karo xogtaan ka helin xafiisyada madaxweynayaasha galmudug iyo jubbaland ayaa sheegayaa in madaxweynaha jubbaland uu maanta uu tegayo magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland halka uu madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaafasiina la filayo in socdaal dhulka ah uu ku gaaro magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland toddobaadkan gudihiisa ujeedada socodka mas-uuliyiinta galmudug iyo jubbaland ayaa lagu sheegay in martiqad ay kaleen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni si ay uga qayb galaan munaasabada sanad guurihii koowaad ee doorashada maamulka puntland taasoo ka dhacday magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada aqle baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa in maalmaha soo socda ay gaaraan magaalada garowe xarunta maamulka puntland sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan maamulka puntland munaasabada sanad guurida koowaad ee doorashada madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa ayaa la filayaa inay isku keento siyaasiyiin u badan dhinacya kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena ay ugu yaraadaan dhinaca dowladda federaalk soomaaliya dadka taabacsan ee ka qaybgalaya xafladda sanad guuridii kasoo wareegtay markii la doortay xukuumadda puntland sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa taasoo ka dhacaysa magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi puntland intii joogaan magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland madaxweynaha puntland sida cabdulaahi deni madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo siyaasiyiin kale oo kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay yeelan doonaan kulan ay uga hadli doonaan arrimo ku saabsan doorashada laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan ee soomaaliya iyo xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya oo maraya heerka ugu xumaa taariikhda inta la xasuusto waxaana sidoo kale kulamaasi diirta lagu saari doonaa aqoonsalaanta madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo dowladda federaalk soomaaliya ay qaadacday doorashada labaiy labaatanka bisha agoosto ee sanadkii hore ka dhacday magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsaneyn islaamasaarka ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland xogahana helin ayaa sidoo kale waxay tibaxayeen kulamada garowe ay ku yeelan doonaan madaxweynayaasha jubbaland galmudug iyo sidoo kale puntland ay uga hadli doonaan arrinta galmudug ku saabsan iyo arrimaha doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug taas oo hadda dowladda federaalk qabqaabada ugu dambeeya ay ku jirto kulamadaas ayaa sidoo kale waxaa looga hadli doonaa khilaafka ba-an ee xilligan u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha federaalk qeybta ka ah sida xal loogu heli lahaa taasoo sheegeen dowladda federaalk soomaaliya aan garab laga wada noqon doono ila ku agdhow xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oon la hadlay waxay ii sheegeen in madaxweynaha jubbaland sababta u weyn u tegaya magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland ay tahay sidii madaxdaas garab ula samaysan lahaa islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya lagu qasbi lahaa in aqoonsato maamulkiisa kaas oo ka shaqeeya magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland kulamada madaxwayaashan ku dhex mari doona magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland sida ay la madaxa banaan noo xaqiijiyaan waxaa la sheegayaa inay ka qayb gala doonaan madax ka socotay beesha caalamka sida wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya wakiilka mareykanka ee soomaaliya iyo safiiro kale ee ku sugan muqdisho kuwaasoo u safri doona tobaadkan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland si ay uga qayb galaan sanad goorihii kasoo wareegtay markii la doortay madaxweynaha puntland sidi cabdulaahi dini iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi iyo axmed karaash dowladda federaalk iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah waxaa iminka u dhexeeya khilaaf meesha ugu xumo taagan taariikhda inta la xasuustaan waxaa laga dhowrsogayaa waxyaabaha kasoo bixi doona kulamada toddobaadkan ay ku yeelan doonaan magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland madaxweynayaasha galmudug jubbaland iyo puntland iyo xubno ka tirsan beesha caalamka kuwaasoo magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland u gaari doona ujeedeen dhowr ah oo qaybi ka tahay kulanka madaxyaasha galmudug puntland iyo jubbaland puntland ayaa dhakhaatiir waxa ay u dirtay deegaanka saaxadheer oo uu ka dilaacay cudur aan la aqoon waxa uu yahay mar kale waxaa sii anba qaadaya haashim cumar wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa dhakhaatiir kala duwan waxay u dirtay deegaanka saaxdheer ee koonfurta gobolka sool halkaas oo maalmo ka hor uu ka dilaacay cudur aan weli la aqoonsan kaasoo ay u dhinteen saddex ruux cudurka ayaa soo ritay dad badan waxaana wasaaraddu sheegtay in kooxa dhakhaatiir ah loo diray deegaankaas kadib markii baaqyo kala duwan ay ka soo baxayeen odayaasha iyo waxgaradka deegaanka saaxdheer kooxda dhakhaatiirta ayaa waxa ay qiimeyn ku samayn doonaan dadka bukaanada ah ee isbitaalka saaxdheer jiifa si loogu qabto baahiyaha caafimaad oo ay qabaan ugu dambeyn wasaaradda caafimaadka puntland waxa ay sheegtay in dhakhaatiirta deegaanka saaxdheer ay u sheegeen in saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ay qaabileen in ka badan laba boqol oo bukaan ah kuwaasi oo uu soo ritay xanuunka halkaasi ka dilaacay xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa ka hor yimid qorshe madaxweyne waare uu buulo barda ugu samaynayo golo deegaan faahfaahinta qodobkan waxaa beledweyn ka soo diray waryaheena bashiir cabdulle cismaan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka horyimid qorshe uu madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare uu degmada bulobarde ugu samaynayo golo deegaan waxaa garbehayga taagan waxaa xamar jooga waxaa jowhar jooga waa xildhibaanadii ka soo jeeday degmada bulburte ma madaxweynuhu xaggee uga qoran tahay sharciga dowladaha hoose ee aan ansixinay inuu asagu uu asagu ama hawshaas hogaamiyo ama uu ka qayb qaato shaqada wasiirkaas kale xildhibaanada ka soo jeeda degmadaas kale dadkaasay shaqadooda xildhibaanadii lama socdaan cid la socoto xildhibaan ah ama lagu soo wargeliyey oo shaqadaas ka qayb qaadanaysa ma jirto deegaan haddii wax loo samaynayo ama la aadayo sharciga sida uu qabo waa in xildhibaanada ka soo jeeda la kaxeeyaa oo ay socdaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka war ninkan iska fadhiya halka bil fadhiya buulibarda macnaha u fadhiya ma noo sheegi kartiin ilaan xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday ma wato haye soo ku shaqaynaa soo shacab dhexgalaa taa waa midaas maantana waxaaba ugu sii daray madaxweynihaba sii rakaabiba sidaas aawadeed waan cabaaraynaynaa arrinta ka socota buulibarda haddii aan nahay xildhibaanada buulibarda ka soo jeedo haddii aan nala xoogaynan aan nala qasbaynan raalli kama nihin shacabkeenna iyo dadweynaheena waxaan u sheegaynaa arrintaas inaynan wax jira ahayn waxaanan diidannahay oon ka soo horjeednaa oon cabaaraynaynaa arrimaha ka socda oo xerotaraarka oo qudbasirada ah ee degmada buliburto lagu hayo degmada buliburto sidii horeba loo sheegay waa degmo nabadeed dadkiina dad nabadeed waa dagaalaa lagu abuuray dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay mas-uuliyadaasna waxaa iskale madaxweynaha hirshabeelea iskale iyo cidda uu dirsado u adeegsadaasu waxaan u malaynaha in marka arrintaas looga sii dari doono iyadoo dhibaatadaas hore u degmadaasu sideed sano ayay hawada u furan tahay inta kaleo dhanna waa ka xihan tahay markii loo tagana beena loo sheegaa wixii laga ballanqaadana lama fuliyo maxamed cabdiwaare waa walaalkayna waa madaxweynihii aan doorannay laakiin xildhibaanadii shalay dooratay inuu garab maro ayagoo joogo caasimadii johor ee uu yidhaahdo konsolaan ka dhisaa buulaburt midaan u dulqaadanayna maaha mana u dulqaadan doonno dadka reer buulburtan walaalhaynan waxaan leenahay ka fajignaada ballan iyo axad yaan ku galnay dastuurko hirshabeelle ama xeer hoosaadka in maalinta la dhisaayo konsolka la dhisaayo ay soo dhisaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas waxaan u sheegay waxgaradka buulabte in ay ka fooljignaadaan waxyaabaha aan waafaqsanayn bini'aadanimada aan waafaqsanayn dastuurka federaalka ee hirshabeelle iyo xeer hoosaadka aan waafaqsanayn ee madaxweyne maxamed cabdi waare iyo hay-adda c r d ee la wadaan ay dad baabaa ee intaas go'doonaha jid u furayn een u samayn waxbarasho u furayn caafimaad lahayn ee go'doonaha ee baaba'a ku jiray ee korkooda corruptionka ay ka raadinayaan ee awgood dad u dhintay dadna dhaawac u yihiin inay arrintaas ay ka fooljignaadaan waxgaradka degmada buulo burte ayaan u soo jeedinaynaa annagoo ah xildhibaanada hirshabeelle xildhibaanada qaarkood ayaa talooyin u soo jeediyey shacabka degmada buulobarde ku nool waxaan uga digaynaa markaa shacabka inaysan ku kahdoomin waxaas la soo maleegay ee meeshaas ka jiro runtii shacabku way feejigan yihiin wayna ka warqabaan waxaan uga sii digaynaa annagoo mas-uuliyadeenna waajibka gudanayno annagoo ah xildhibaanadii shacabku inaan inaysan kahdoomin waxaan uga digaynaa dowladda hor hirshabeelle hadaadan wax u tarin karin degmada buluburte walaalayaalo waxba ha u dhimina waxaan u sheegaynaa shacabka degmada buluburte inay arrimahaas ku degdegin inay ka fiirsadaan inay xusuustaan cidda matalaadeeda leh wadahadalkeeda leh xilku ka saaran yahay oo haqu ka saaran yahay oo xildhibaanada deegaan doorashadeeda mataqa buluburte kasoo jeeda degmada buuliburta dhibaatooyin badana ka jiro waxay u baahan tahay shacabkeedu shacab weligiiba isku duuban oo ahay shacab weligii iska hor yimaada ma aysan ahayn haddana conflict badana ka dhex jiro degmada dadkii ka dambeeyna way joogaan waxaana ay andara ah hay-adaha shaqada ku leh konsolada deegaan manaha deegaanka dhisaya sida c r d s f horena waan idinkugu sheegnay waan idinla socodsiinay haddana waan idinla socodsiinaynaa wixii halkaas ka dhaca haddii degmadaas conflictiga uu ka jira iyo degmooyinka kale lamidka ah ee aad caawisaan oo konsolaanka dhisayna aad dhahdaan wax alla wixii ka dhaca muruudiis idinkaa qaadi dhegaystayaal waxaa intaa ku eg war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray warkan warka xiga intaa ku kulmi doono waa bahadii redio cadaado in leh duur wanaagsan